ayuub cutubka tobanaad naftaydu noloshayday la daalan tahay oo joojin la'aan waan ku sii caban doonaa oo qaraarka naftayda waan ku hadli doonaa waxaan ilaah ku odhan doonaa hay xukumine bal waxaad i tustaa waxa aad aawadood iila diriraysid bal miyay kuu wanaagsan tahay inaad cidhiidrisid oo aad quursatid shuqulkii gacantaada oo haddana aad iftiimisid kuwa sharka ah taladooda ma waxaad leedahay indho bini'aadmi mise sida dadkaad wax u aragtaa wakhtigaagu ma sida wakhtiga dadkoo kale ah cimrigaaguse ma sida cimriga dadkoo kale ah oo bal ma sidaas daraaddeed baad xumaantayda u daba joogtaa oo aad dembigayga u baaraysaa inkastoo aad og tahay inaanan sharruu ahayn oo uusan jirin mid gacantaada iga samata bixinaya gacmahaaga ayaa iqabanqaabiyey oo i dhisay dhammaantay laakiin haddana intaad igu soo jeesato ayaad i duminaysaa bal xusuuso waan ku baryayaaye inaad ii dhoobtay sidii wax dhoobo laga sameeyey haddaba ma boorkaad dib iigu celinaysaa warsow sidii caano iima aadan daadin oo sidii garoor oo kale sow igama aadan dhigin waxaad i huwisay harag iyo hilib oo waxaad dhammaantay igu dhistay lafo iyo seedo waxaad i siisay nolol iyo raallinimo oo booqashadaadiina waxay xanaanaysay ruuxayga laakiin waxyaalahaas qalbigaaga waad ku qarrisay oo waan ogahay intaasu ay kugu jirto haddaan dembaabo waad iska kay fiirsataa oo ma aad caddaysid inaan dembi la ahay haddaan sharrow ahay anaa iska hoogay oo haddaan xaq ahayna innaba madaxayga kor u qaadi maayo anigoo ceeb ka buuxa oo dhibaatadayda fiirinaya oo haddii madaxaygu kor isu qaadana waxaad ii ugaarsataa sida libaax oo kale oo haddana wax laga yaabo ayaad igu samaysaa waxaad i keensataa markhaatiyaal cusub oo dhirifkaagana waad igu sii kordhisaa oo hadba waxaad igu soo daysaa col iyo balaayo isu kay bedbeddela bal maxaad iiga soo bixisay uurkii hooyaday waxaa wanaagsanaan lahayd in naftu iga baxdo iyadoo aan iluna i arag waxaa igu habboonaan lahayd inaan ahaado sidii wax aan jirin oo waxaa ii roonaan lahayd in qabriga la ii qaado isla markii aan uurka hooyaday ka soo baxay war cimriga noloshaydu sow wax yar ma aha haddaba iska kaydaa oo idhaaf aan in yar naste intaanan tegin meesha aanan ka soo noqonayn oo ah dalka gudcur iyo hooska dhimashada kaasoo ah gudcur qara weyn oo ah sida mugdi dam ah dalkaas oo ah hooska dhimashada oo aan innaba nidaam lahayn halkaas oo iftiinku yahay sida mugdiga oo kale